Maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo oo ka duulaya qurxinta iyo bilic soo celinta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waday dadaallo ku aadan nadiifinta iyo sidoo kale dhiraynta hareeraha laamiyada cusub ee dhowaan dhismahooda lasoo gabagabeeyey iyadoona bulshada magaalada Kismaayo loogu baaqay in ay sameeyaan dhir-beeris ayna markaasi ka bilaabaan guryahooda hortiisa si loo helo Kismaayo cagaaran haddaba waa kan gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo arrimahaasi ka hadlaya waxayna deeqaayo inaynu wada shaqayno oo aynu samayno magaalo qurux badan oo ciyaalkeenna iyo ummadeenna soomaaliyeed ay nagu jirto dowladda soomaaliya markay dhacday waxay lahayd hal laam maanta waxay lahayd siddeed laam sagaal laami haddaan wadnaa shan kale waa ku daraynaa saddex iyo labaatan laamaan dhammaynana tuwanifaadka haddaan lahayd waxay noqonaysaa magaalada ugu laamiyada badan koonfurta soomaaliya sidaa laaligay waxaynu u baahannahay bulsho ka fakerta magaaladeeda oo magaalada cagaarisa magaalada dani ninbaa guri weyn dhisanaya geedna ku beeri weyn waa ilbaxnimo xumo dadku waa inay geedaha beeraan oo nin walba gurigiisa uu ku beero geeda ku beero oo eridiisa geed ku beero oo aan magaalada cagaarino dhowaan waxaan soo bandhigaynaa haddii alla idmo sida magaalada ka rabno waxaanu ku dhejin doonaa eh, eh, eh, goobaha loogu talagalay dadku inay ka arkaan sida kismaayo laga rabo sidaasaan rabaa inaan u samayno haddii alla idmo waxaanu ku samayn karna inagoo wada soconna oo wada jirna oo ka fakerna eh, danta kismaayood aan ka fakerin ree hebel baa nahay hebel baa kasoo jeedaa iyo wax huhaayo meel aan ka shaqaynayno dadka waxaa diiqda keli ah inaynu wada soconno oo dowladnimo aadno qabyaaladu waan ognahay waxaynu kusoo marnay waxaan u baahannahay inagoo wada soconna inaynu ka fakerno keliya kismaayo sawirkaan saa mustaqbalka kismaayo waxaan ka rabnaa magaalo nadiif ah magaalo qurux badan magaalo adeegii bulsho oo dhan leh magaalo dadka soomaaliyeed u siman yihiin oo aan qaba ku timbaraysnayn intaasaan kusoo gabo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu